koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan
waa ilaahay mahaddiisa waa la roon yahay ruuxu kaa dhace intaa roonaanu taal arroobkiba mawdiine webigiyaaluu dhax lugee hooyaa webigii khayaaraa leediin macaan anaydin warramaayo ra'iisul wasaaruhii waa kii tega hiiraan odayaasho ou la kulmay waa tii qaar warkiisa yeeleen kuwana waxay dhaheen madaxweynihii hore hiiraan lama gobolow ka dhiga dowladdana sideeraba dowladdii ka horraysa waddadeera waa inay marto lamadi gobol haddaad ogoshahay wax walbaan diyaar u nahay haddaadan ogolaynna waana reed qaadee naga tag mar waxaan dhihi lahay hiiraan lama gobol xaal loogu diidaa saddexba ha looga dhiga haddii la rabee tanya lixtankii ay soo taagnaayeen xaal lama gobol loogu diidaa afar afaray astaahilaane usiiraandii lama laga dhigo kan lamaad yaa qaadahaaya horeadhe waa qaldan tahay baladweyne maahan meeshuu tagay madaxweynaha puntland ee waa garacad wuxuuna sii maray jariiban oo mudug ka tirsan waxaa la yidhi garacad waxaa lagu soo tusayaa intii ay dileen iyo intii ay qabteen puntland oo shabaab ka tirsanay madaxweynaha soomaaliyana wuxuu yidhi waa u hambalyeenayaa ciidamada puntland hawsha wanaagsan ay qabteen garan maaya laakiin kuwan koonfurta jooga wax ku fadhiya waar waad waalantee madaxweynaha somalilan wuxuu tegey waa wajaale waa galbeedka hargaysa ee caasimadda dalka adeer booqashii ugu tegey dadkii meeshaa wadhnaa ee abaaruhu ku dhaceen markaasuu ka tegomasuu qabtay boorama haddana markaasuu doonayaa inuu ka tago ilaa bari ilaa maakhirkoos uu cagta soo mariya adeer marka adeer madaxweynaha iyagu wuxuu ku jiraa mid walba wixii la siinayo inuu eego uu jeekin ku sameeyo adeer waryaabbe toban waxaad sheegoosu markii aad u dhegaysiintaa madaxweynaha galmudug waaye kan ciidanka diri buntland shabaabkii ka soo roori as ciidan u dir oo ku hor tago waxasdhay mataqaana idinka carartan intiisoo galan ku hornaqa jidka jidka loo fadhiisa alcelcelii kuwaas maxaa jidka loo joogsaayay biimay naqdeen waryaadan waxba ma kala ogdine labadii nin ee shalay ku qaraxday garoonka diyaaradaha bruseles waxaa la yidhi waa laba wiiloo wada dhalatay walaalaa habartii dhashay waxaan qabaa kuwaas inay gablantay oo mamataanay haayeen war kii la socdo saaxiibkooda anuu afikado waa la baadigoobayaa baan ku yidhi oo yaa dilayna war daacish bay u shaqaynayaan wax fahaniyo ee beledweynahan kuiriyaa ra'iisul wasaaruhu tega lamada gobol xaal loogu diidaa hindaa beledweyne inii webigii lagu dhax lugeey ana waa ogyaa maxaa yaal makasas itoobiya biyaa dhanba xeritaan ii dhahay ani bas itoobiya halaas dhan biyo ceshaheesi shimee dhamee horta aan waa biyaabe waraadha itoobiya ma dhumina biyihii bay xerataniyo xaal looga xiraa lamadoora gobol looma oggolaado hiiraan warniyo maxay haayeen dadka war ordoniyo naga taganiyo annagu madaxweynahayganaga taga waxba kala ogdine baxa hoqashey maroogto aad wadatiin biisbiis waar waa sudaaniya noogu celiniyo bar labaad oqoshayna shimehees laa dhigina waabyaabe